Dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho. Askariga ayaana si bareer ah waxa uu xabadda ugu dhuftay wiilka dhalinyarada ah kaasoo lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Axmed Xuseen. Aabbaha dhalay wiilka la dilay ayaa sheegay in horey wiil looga dilay ehelkooda ilaa iyo haddana aysan helin wax cadaalad ah. Waxa uu dhanka kale sheegay in la burburiyey qaybo ka mid ah gurigiisa isagoo ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen ayuu yidhi to cadaalad wiilkayga u baahanahay cadaaladaan u baahanahay aniga weli waxaan ahay ninka axmed doolo ayaa ilma adeernaya dowladdan cadaaladii axmed doolona meeshay marsiisay waa ognahay aniga tiyada waxaan u baahanahay idina in cadaalad aan helo caawa gurigeyga waa la jijifshay oo albaabadiis dhan way jaban yihiin dhagax ayaa lagu daaliyey wiilkaygaa dirtaa waa meyd isbitaal miduunu yaalaa mana duugaya ilaa cadaalad aan oga helo marka dhibkaasaa igu dhacay wiilkayga wiil hadda soo baxayo oo ah mustaqbal leh hadduu dugsi wuxuu u fariisan rabay muxuu u geli rabay sanadkaana wuxuu u gelahay muxuu ahay konfoor marka nin mustaqbal lahay u ahay marka dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in cadaalad wiilkayga loo raadiyo cadaalad in loo raadiyo aan codsanayaa insha allah ma ahan markii ugu horreysay oo askarta dowladda federaalka dhibaatooyin u geystaan dadka ku dhaqan magaalada muqdisho